barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com maalin axad ah sagaal iyo labaatanka bisha maarj sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa guryahooda iyagoo jooga idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka waxaana marti inoogu ah dhallinyaro soo bandhigay fikrado dhanka wax curinta ah magacaygu waa xamda calcamir waxaan u mahadnaqayaa v o a oo nagu marti qaaday barnaamijkan ama hibadeeda inaan kusoo bandhigno xaruntan raaliya cookin and food decorationis waxa weeyaan xarun cunto karinta lagu barto kaalimihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn
adaan qayrka hawlaha qoysyareer kula dhiso quruxda aad leedahiyo dadima rabbika ama qadin
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida
kuuriyada waqooyi ayaa axadda maanta ah tuurtay wax u muuqday laba gantaal oo ah kuwa ridada gaaban kuwaas oo ay dul marisay meel u dhow xeebaha bari ee dalkeeda gantaaladan oo ahaa nuuca baalistiga ayaa noqday markii afraad oo ay biyonyan tuurayso bishan maarj gudaheeda waxaana ay ku soo aadisay xilli adduunyada ay la tacaalayso cudursidaha coronavirus war laga soo saaray taliska dhexe ee militariga kuuriyada koofureed ayaa lagu sheegay in labadana gantaal ay kuuriyada waqooyi saaki ka tuurtay magaalo ku taalla dhinaca xeebta ee kuuriyada waqooyi waxaana fogaan dhan saddex boqol iyo labaatan kilomitir ay dul mareen badda jabaan kuuriyada koofureed waxay sheegtay in tallaabadani militari ay qaadatay kuuriyada waqooyi ay tahay mid aanan habboonayn xilli dhammaan dalalka caalamka hadda ay dagaal kula jiraan cudurka covid wasaaradda difaaca jabaan ayaa iyana maanta sheegtay in gantaaladani baalistiga ay tuurtay kuuriyada waqooyi aysan dul marin biyaheeda ama aagga dhaqaalaha ee dalka jabaan gudoomiyaha gobolka new york ee dalka maraykanka andrew como ayaa sheegay in xayiraad safarada ah oo lagu soo rogo gobollo ka tirsan maraykanka oo ay new york ka mid tahay ay sababi doonto foodo haddii aad bilowdid inaad xayirsid qaybo ka mida dalka taasi waxay noqonaysaa wax aan macno lahayn hoos ayay u dhigaysaa wax soo saarka waana aragti diidan maraykannimada ayuu como ku sheegay waraysi uu siiyey telefishinka c n n hadalka gudoomiyaha gobolka new york andrew como ayaa yimid saacado kadib markii madaxweyne donald trump uu ka shanqariyey suurtagalnimada inuu ku soo rogo karantiil guud qaybo ka tirsan gobolada new york new jersey iyo connecticut si uu u ilaaliyo gobolada kale ee cudurka coronavirus uusan saameyn aada ku yeelan tirada dadka u dhintay coronavirus dalka maraykanka ayaa haatan kor u dhaaftay laba kun oo qof dalka maraykanka ayaa haatan ah dalka diiwaangeliyey kiisaska ugu badan ee dad ah ee uu ku dhacay cudurka covid iyadoo haatan ay kiisasku sii dhaafayaan ilaayo boqol iyo labaatan kun qaar ka mida gobolada dalka maraykanka ayaa horay u soo rogay xayiraado ka dhaqangelaya goboladooda dadka reer new york ee booqanaya gobolada florida iyo rhode island ayaa wajahaya amaro ah inay siiskooda isku karantiilaan waa haddii ay goboladaasi sii joogayaan waxaana tallaabo taa la mid ah ku dhawaaqay guddoomiyeyaasha gobolada pennsylvania iyo west virginia ee dalka maraykanka
warkaasi uu idinkaga imaanaya dhegaystayaal waa v o a washington duhur wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatanna kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boorama noogu soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga dhegaysanaysaan ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkii maalinta axadda aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkanna barnaamijkeenna hibada iyo halabuurka waxaa inoogu marti ah gabdho dhallinyaro ah oo magaalada boorama ka furay xarun lagu barto qurxinta iyo karinta cuntooyinka casriga ah gabdhahaasi oo kale ah xamde cali camir iyo fadxiya jaamac askar ugu horreynna waxaan weydiiyey gabdhahaasi wakhtiga ay xaruntan aasaaseen iyo sababta ay u abuureen dugsiga cunto karinta ee raalliya
magacaygu waa xamde cali camir waxaan u mahadnaqayaa v o a oo nagu marti qaaday barnaamijkan ama hibadeeda inaan kusoo bandhigno xaruntan raalliya cooking and food decorationis waxa weeyaan xarun cunto karinta lagu barto xaruntan xaqiiqatan waxaanu aasaasnay bishii sideedaad laakiin waxa xilligay nagu dhalatay xilli fog bay ahayd waxyaalaha qaar ama caqabadaha qaar ayaa noo suuro gelin waaye xaruntan waxyaalihii nagu dhaliyey waxay ahayd xaqiiqatan waan garan karnaa cunto marka laga hadlayo waa waxa aadamuhu uu quudanayo ama uu ku nool yahay sidoo kale waxyaalaha nagu dhaliyey ee ugu badnaa waxay ahayd qoys kasta oo muslim ah xaqiiqatan markaynu ka hadalnayno gaar ahaan inagu soomaali baynu nahay waxaa layidhahdaa gabadha gaaridaay waa inay cuntadeedu wanaagsanaato marka halkaa waxaad ka abuuranaysaa ama aad ka garanaysaa qoyskii inuu waxyaalaha uu ku dhidban yahay ama uu ku dhisan yahay ay ka mid tahay inay cunto wanaagsanaato gabadhu cunto wanaagsaniduna ma ahan in aad yacnihii cunto kasta aad taqaanid laakiin waa inaad at least cuntada aad taqaanid ay noqoto mid dhadhan leh qurux leh macaan soona jiidanaysa sawjkaaga ama xaafadiina marka anagu xarunta waxaanu u aasaasnay inaanu qoysaska ka dhisno dhinaca cuntada si uu qoys kastaaba u wanaagsanaado oo yacnihii dhinacii dhismayaashii qoysaska aanu ka qayb qaadano anaga laftirkeegu sidoo kale waxaanu u aasaasnay gabdhaha laftirkoogu meesha kama maqna oo gabadh kasta maadaama laleeya caqabadaas ay guriga ku sugayso inta ay gurigooga joogto inay dhinacii cuntada ka dhisnaato cuntooyinka iyagan xaqiiqatan way ka duwan yihiin marka loo eego cuntooyinka caadiyan daily lifekeena aan ku noolnahay ama aan samaysano ka soomaali ahaan waxyaalo badan bay kaga duwanaanayaan haddii aan ku weydiiyo ardayda aad ku bilowdeen dugsiga ee imiga aad baraysaan cunto karinta tiradoodu intay gaadhaysa
alxamdulilah rabbilcaalamiin horta la iminka ilaa saddex baaj baa ka qalinjabiyey baajkii u horeeyey waxaanu ku bilownay sagaal qof baan ku bilownay sagaal qof baan qoraalkii ahaan aduu afar qof baa baaqday laakiin shan qof baan caadiyan soo saarnay oo garaajuweed gareeyey amontigu quantitigu muhiim maaha laakiin qualitiga ka muhiimsan marka bilow markaad shay kastaad bilaabaysida hintiga ay dadku ka haystaan cuntaa la barayaa soo nagan cuntaba barana ama cunto dhigana bay ka odhanayaan laakiin xaqiiqatan marka waxaan qofku uu arko ama faa'iidadiisa iyo waxyaalahan uu dee si fiican u dhuuxo kadib baad aduu tis qaadaysaa ama aad yani horumar gaadhaysaa alxamdulilah rabbilcaalamiin shan qof baan ku bilownay baajkii labaad labaatan qof bay noqdeen baajkii kusii xigayna alxamdulilah way kasii bateen marka taas waxay ku cadaynaysaa marka aad hami leedahay bilow markaad wax bilaabaysid xaqiiqatan hintiga laga haysto ma wada fiicnaanayo laakiin waxa aad soo bandhigtid qualitigiisa marka la arko adigoonan uba yeerinbay dadkii ay badanayaan quantity badanaad helaysaa dad badan oo ina dhegaysanaya imig waxay isweydiinayaan dadkan la barayo cuntada sidee loo barayaa markaad sidan aad cunto karinta u bartaan markaad tilmaan ka bixinayso maxaad odhan lahayd
horta wax kastaba waa itusoo itaabsii cuntadan marka aanu barayno dadka waxaanu samaynaa isla waxaanu soo qaadanaaba cuntada laftirkeega waxyaalihii ay ka koobnayd caadiyan hortoodaanu ku samaynaa way tasdigareeyaan iyagana waxaanu siinaa waqti si ay usoo tijaabiyaan shaygii cuntadii tusaale ahaan iminka waxaanu samaynaynaa baastoo kale baastadii way ka duwan tahay baastooyinkeena oo baasto waxaa jirta white source basta la yidhaahdo oo ka duwan baastooyinkeenan oo caalamka inta badan dadka cadaanku ay isticmaalaan laakiin aad ay uga heleen waxyaalihii soo jiitay xarunteedu ayna kaga duwaneed xarumaha kale ayay kamid ahayd baastadaasi markaa amountiga ama contactiga ay ka kooban tahay waxyaalaha ay ka kooban tahay baanu soo qaadnaa kadib markaanu soo qaadno hortoodan iyadoo qayriin aanu keenaa waxyaalahabay ka kooban tahay hilib baa lagu darayaa waxaas baa lagu darayaa baanu odhanaynaa hortoodii baanu ku markaanu u sharaxno kadib baanu karinaa haddana markaanu karino siday soo baxday arkaan ilaa iyo ay ka dhadhaminayaanba markaa sidaabay ugu qancayaan qaabkaanuu samaynanana saas baanu ku barnaa laakiin wax sabuurad lagu dhigo ase koobi ahaana warqado koobiyaanu ugu soo diyaarinaa oo si yacnihii markay guryahooga tagaan qofkii dee uu iloobaya waxyaalaha qaar intaasoo cunto markay dhigtaan marka taa laftirkeygana waanu siinaa oo dhaxal bay u noqotaa
waxaa kaloo iyadana barnaamijka inoogu martiya fadxiyo jaamac oo inagala qayb qaadanaysa barnaamijka kana mid a macalimiinta maadaama ay sheegtay xamda dhallinyaradii aad barayseen cuntooyinku ay soo badanayaan maxaas leedahay faa'iido uu yeelanayaa dhallinyaradaasi aad baraysaan cuntooyinkan cusub ee aad ku tababaraysaan inay aqoontaa idinka kororsadaan
waxaan u mahad celinayaa ilaacadda v o a magacaygu waa fadxiye jaamac askar waxaan ahay macalimiinta kamid a raaliya cookin and food decoration run ahaantii waxyaabo badan iyo tafatiro badan waa nilasoo siiyey wixii hadhaba wax yar waxaan sheegi lahaa waxa ay ka faa'iideysanayaan ardaydan ean u dhigayno cuntooyinka horta si xamd soo sheegtayba cuntooyinka daily lifeka loo isticmaalo qaar ka duwan oo sbeshala oo maxay ahaydeen caalamka la jaan qaadaya ayaan u dhignaa sidoo kale ardaydu waxay naga faa'iideystaan decorationka salaadka waxyaabahan macmacaanka oo kale fruitska sida loo sharaxo saasna waan barnaa oona ayna nagala mid ahayn maxay ahaydeen meelaha kale cuntooyinka lagu barto oonan halkaa aanan saarin culayska ama aan saarin cadaadiska anaguna waxaan isku taxaluujinaa inaan barno cuntadii keliya uma eegno cusayb keliya ma ah xataa tasti bay cuntadii lagaaga baahan yahay dhadhankii haa waa inay dhadhan macaan yeelataa sidoo kale waa inay qurux badnaataa ay soo jiidataa qofkii markaa keliya ma tusno sida la iskugu yargeygeynaya ee maxay ahaydeen loo yar karinayo xataa siday u sharaxan lahayd ee loogu sharaxi lahaa miiska ayaanu tusnaayoon maxay haydeen uu soo bandhignaa markaa horta run ahaantii waxaan isleeyahay waxyaabo badan baa lilaga faa'iideystay waxaana ka markhaati kacay oo maxay haydeen aad arki doontiin arday ka mida ardaydan maxay haydeen u dhignay ayaa run ahaantii ka markhaati kacay cuntooyinka laga sameeyo midhaha ka baxa amase ka soo go-a dalagyada dalka gudihiisa ee loo yaqaano wadaniga ma ku tababartaan ardaydan dhallinyarada eed wax baraysaan way jiraan horta dadku way yasaan marka la yidhaahdo cunto wadani baa la dhiganayaa ama de cunto wadani baani baraynaa haddaan idhaahno way yasayaan marka iyagoo si isbiishalayso loo sameeyey oo keeg oo kale imika kaarootadii oo kale keeg laga samaynayaa waxyaabaha cusub insha alla kusoo kordhin karnay kamid tahay insha alla kusoo kordhin doono shuuradii oo kale aan keeg ka samaynaynaa muxuuhaa kaabishkii oo kale aan keeg ka samaynaynaa run ahaantii waxyaabo badan oo imika kusoo aan rabnay inaan abdhatin bay markasta dee waxay la jaan qaadaysaa meeshu dee hadba casriga socda marka insha allah waxyaabo badan waan kusoo kordhin doonaa oo dalagyada beeraheena ka baxa cunno insha allah inagu si caadiya u isticmaalno oo ka yar duwanoo si specialisa insha allah u samaysan qofkiina uuna u karhin waayo dadkii majority imka lagumaba karayaba wixii dalkoogii kasoo baxay marka waxaas niri sideebaad ku jeclaysiin kartiin dadkan wixii dalkiina kasoo baxay marka iyagoo si casriyeysan loo samaynayo ayaan insha alla usoo bandhigi doonaa ay arki doonaa insha alla aduu markaa khudaartan kaabashka iyo saladhka iyo baytaraafka iyo basasha iyo maxaad iyaga ka samaysaan sharaabyo noociya amase keeg noociyaad ka samaysaan maxay haydeen caadi sharaab caadi cabitaan waan ka samaynaa kaarootada cabitaan waan ka samaynaa oo waan shiidnaa waxaan ku yardadarnaa waxyaaba macmacaaneynyo tastiga halkan kuma soo koobi kara run ahaantii ayaan ku dardarnaa sidoo kale shuuradoo kale keeg baan ka sameyneynaa iyadoo maxay haydeen sidii caadiga keega loo cunayo waxyaaba yaroo macmacaaneynee lagu darayo run ahaanti waxaa fiicnaan lahayd wixii horyeelo la arkayana aad baan u jeclaan lahaa maadaama ka ilaacaddu maqaluunta insha allah muuqaalkana waan kasii deyn doonaa hadduu ilaha maalintaa inagoo meesha kusoo bandhigna run ahaantii waxyaabo badan oo casriyo kalena saan kuu sheegay waan kusoo kordhin doonaa oon caadi u tusi doono dadka hadduu ilaaha idhaahdo waxaa jira kalluunka badda laga soo saaro kale cuntooyinka badda ma ku tababartaan dhallinyaradan gabdhaha ayaad waxbaraysaan haa waan ku tababarnaa kalluunkiio sidiisiiaan usoo qaadnaa oo maxay haydeen dhammaystiran markaasaan maxay haydeen xawaashadii iyo wixii oo dhan marka lagu rido la dubo saasaan u tusnaa sidoo kale kama maqno meeshana digaag iyo sidiisii oo dhammaystiran ayaan soo qaadnaa waan tusnaa isagoo la xawaasheeye la macaaneeyey kalluunka noocyadiisa kala duwan oo waan soo qaadnaa koogu macaan waan xawaasheynaa waan hagaajinaa hortoodaan ku tusnaa kadibna waxaan gelinaa foornada waan soo dubnaa kadibna way dhahamiyaan iyaga laftirkooga aad bay uga heleen bariiskiiyo xataa waxaan sameynaa marka hore aad keeg moodaysid oo sida keeg aad moodaysid lagu soo hordhigay laakiin marka la gooyo aad arkaysa inuu bariis yahay oo dhexdiisa ay kasoo baxayso sidoo kale cuntooyinkaan sameyno waxaa kamid ah faara nagaska dee wax laga yaaba inla fahmayn laakiin hadday arkaan ay jeclaan doonaan kana heli doonaan bariis specialiskaan sameynaa quraacdii caadiga daililafka xoox kaliya maahee quraacyo badan oo subxii la cunayo oo fiican oo heeltigana u fiican oo waxaa jira maxay haydeen qofkiina dacro ku kicinayn oo iyagana sameynaa jiraan haddii aan usoo wareego dhinaca xamda xamda waxa weeyaan halkeeda idinku kusoo barateen cuntooyinka noocyada kala duwan ay iyaduna tilmaantay adiguna aad hore u tilmaantay horta alxamdulilah rabilcaalamiin haddaan waxoogaha yar bal ka waramo qaabkan barashadan yacnihii saan usoo baranay halkay ka bilaabmatay anigiyo gabadhan aadna wada wareysanaysid mana ihiinuun macalimiin wax wada dhiga ee waxaanu nahay saaxiib alxamdulilah in badan soo saaxiib ahaa isku fakalti ahaa isku aragti ahaa isku hami ahaa waxyaalahaasoo dhan buu ilaahay alxamdulilah nagu arsaaqay marka waxaanu aada u xiiseyn jirnay aslankeegaba dhinaca cuntada inagoo fakaltigayaga aanu caafimaad ahaan aan anagu yacnihii dhigano jaamacad ahaan caafimaad bay ahayd marka waxaanu xoog u xiiseyn jirnay inaanu noqono dad brofession ku ah dhinacaas oo iska dhisa intaynan ugu dhalanba inaanu wax dhigno aslankayga basaas baanu jeclayn mana jeclaan jirin inaanu meel u galno inaan anagu aslankayga base soo saarno baan jeclayn marka cunto kasta oon aragno ama cunto kasta oo qurux badanoon la kulanno waxaanu isku dayi jirnay inaan yacnihii aan anagu isku nimaadno maalinka jimcaheen ofta nahay kadibna aanu tastigarayno oo wixii dee tijaabino baanu isku dayi jirnay marka sidii baan nukusoo wadnay ilaa muddo sanad iyo waxa alxamdulilah waxaan ku noqonayba brofessional anagaa ummadiida ee uga faa'iideynayna ma jiraan arday idinka faa'iidaysatay oo meherada furtay oo cuntooyinka aad barteen ka sameeyey meherada ganacsi
horta alxamdulilah rabbilcaalamiin ardaydu way fara badnayd xaqiiqatanna saa loo kala mashquulay waad arkaysaa ayoo anaga laftirkeegu marwooyin baan nahay oo reeraan ku jirnaa gabadhuna markay reer ku jirtay dhinac kale ganacsi ka samaynayso horta dee laysma wada ogaanayo oo adiga arkayo marka wax la wada baranaya xataa waa la kala mashquulaya laakiin hablo badan oo alxamdulilah wallaahi ka faa'iidaystay waxyaalo badan oo xataa mutasawijiina oo guryahaygaanu uga faa'iidnay jiraa way jiraan hablo badan oo isticmaala oo waxyaalihii dee qaar guriga ahaan ku isticmaala way jiraan qaar ka ganacsada way jiraan laakiin wax meherado waaweyn weli furtay ma jiraan waayo wada dhallinyar bay ahaayeen waxaan waxu wada samayn jirnay intaasi waxaan kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan ay marti inoogu ahaayeen gabdho dhallinyar ah oo hal abuuray xarun lagu barto qurxinta iyo karinta cuntooyinka casriga ah waxaan barnaamijka idinka soo diyaariyey magaalada boorama islamarkaana idinla socodsiinayey aniga oo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulintideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal siaas iyo nabadgeliyo
dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo aan ku bilowna ee guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta yurub alexander severin ayaa sheegay in ay dhici karto in lasoo gebagabeeyo xilli ciyaareedkan dhammaan horyaallada kubadda cagta ee yurub haddii uusan dib u bilaaban dhammaadka bisha juun ee sannadkan waraysi uu siiyey wargeeska la rebeblika ee dalka talyaaniga sabtidii ayuu alexander severin ku sheegay in xiriirka kubadda cagta yurub ee loo soo gaabayay uefa ay degsadeen saddex qorshe qorshaha koowaad ayuu ku sheegay inuu yahay in horyaallada kubadda cagta ay dib u bilowdaan bartamaha mey kan labaad ayaa ah in juun ay bilowdaan halka qorshaha saddexaadna uu yahay in ciyaaruhu ay dib u bilowdaan dhammaadka bisha juun haddii saddexdaasi xaaladood ay ku qabsoomi waayaan ayuu sheegay in ay gebi ahaanba halka uu hadda joogo ku soo afjari doonaan horyaallada laakiin waxa uu ka dhawaajiyey in haddii coronavirus uu sii socdo ilaa juulaay ay eegi doonaan qorshe kale oo ah in xil ciyaareedka dambe halkii uu ka bilaaban lahaa ay ka dhammaystiri doonaan kan hadda qabyada ah dhanka kale ciyaartooyda iyo tababaraha kooxda kubadda cagta yuventus ee dalka talyaaniga ayaa ogolaaday inay ka tanaasulaan mushaarkooda afarta bil ee soo socota si kooxda yuva ay uga caawiyaan in ay kaydiso lacag dhan sagaashan milyan oo yuuro oo u dhiganta boqol milyan oo dollarka maraykanka ah kooxda yuventus oo ah kooxda ugu guulaha badan horyaalka kubadda cagta talyaaniga ayaa waxaa si daran u saameeyey fayraska corona oo weli faraba'an ku haya dalka talyaaniga mushaar dhimista yuventus ayaa waxaa ciyaartooyda jeebkooda ka dareemi doona ka mid ah laacibka reer bortuqal christiaano ronaldo oo hadda ah ninka ugu mushaarka badan dhammaan ciyaartooyda ku shaqaysata xirfadda kubadda cagta ee ka ciyaara dalka talyaaniga christiaano ronaldo ayaa sanadkiiba mushaar ahaan u hela koob iyo soddon milyan oo yuuro heshiiska ay gaareen yuventus iyo ciyaartooydeeda ayaa waxa uu yimid xilli dhammaan kooxaha kubadda cagta yurub ay bilaabeen inay dhimmaan mushaarka laacibinta u dheesha dhowaan waxaa sidaasi sameeyey ciyaartooyda kooxaha bayer monikh iyo brushia dortmund ee dalka jarmalka oo dhimay mushaarka ay siiyaan ciyaartooydooda dhinaca dalka sbain tababaraha kooxda atletica madrid diego simeone oo ah tababaraha ugu mushaarka badan dunida kubadda cagta ayaa lagu wadaa inuu dhimo soddon boqolkiiba mushaarka uu ka qaato kooxdani ka dhisan caasimadda sbain ee madrid diego simeone ayaa bishiiba ka helay atletic madrid in ka badan saddex milyan oo yuuro laakiin mushaar dhimista oo dhaqan galaysa kowda abril ayaa ka dhigi doonta inuusan sii ahaan macalinka ugu mushaarka badan simeone ayaa hogaaminayay atletic madrid sagaal sano saddex toddobaad ka hor waxa uu gaarsiiyey kooxdani wareega sideedda ee koobka horyaallada yurub isaga oo ka badiyey kooxda champions league yurub difaacanaysay ee liverpool ugu dambayntiina laacibkii hore ee qadka dhexe ee kooxda aiks cabdilxaq nuuri islamarkaana ka soo jeeda dalka holland ayaa waxa uu dib u helay miirkiisa kadib markii uu koomo ku jiray tan iyo sanadkii laadakuntoddobaiyotobakii ciyaaryahankan ayaa waxa uu ka mid ahaa ciyaartooyda mustaqbalka ku leh kubadda cagta adduunka waxaana markii uu koomada gelayay gurigiisa hortiisa soo buuxsamay dhammaan taageerayaasha kooxda aikis oo u tacsiyeeyey qoyska ciyaaryahan nuuri nuuri oo asal ahaan ka soo jeeda dalka marocco hase yeeshee ku dhashay dalka holland ayaa waxaa dhiig uga furmay maskaxda sanadkii laadakuntoddobaiytobankii waxaana tan iyo markaas uu ku jiray isbitaalka ciyaaryahankan oo hadda da'diisu ay tahay labaiylabaatan sana jir ayaa dhakhaatiirtu waxa ay kula taliyeen in uu joojiyo ciyaaraha waxaana hadda la sheegay in uusan hadli karin balse uu seexan karo hindhisi karo wax cuni karo islamarkaana uu daacan karo walaalkiis ka weyn cabdiraxmaan ayaa waxa uu sheegay in hadda la geyn doono gurigiisa oo cisbitaalka laga soo saari doono dhegaystayaal wararkii ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waa naga intaa
nuur xasan nuur bukhaari aad buu u mahadsan yahay oo xubintaasi cayaaraha nala soo codsiinayay haatanna dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan codadka baxsan ee fanaaniinta yurub genyo iyo cabdi hani xaashi
adaan qayrka hawlaha qosyreer kula dhiso quruxda aad leedahiyo dima rabbika ama qadin qabkiyo qabkiyo dooqhayga iyo cankayguna kuma qawadin adun baan kugu qalceemiyo qaybsami karaa qalbigu mugiisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya alla mugiisu hadduu qof yahay miyuu laba qaadaya qabkiyo qabkiyo dookhaygayo ankayguna kuma qawadin adun baan kugu qalceemiyo
qaybsami karaa la qalbigu mugiisu hadduu qof yahay iyo laba qaadaya la mugiisu hadduu qof yahay yarow laba qaadaya qabyada nolosha ahoo dhulkaba qormaarays leehiyo waxaa jira meel qalalan dadkana ruux qaniya iyo darweyaan qubud hele qabyada nolosha ahoo dhulkaba qormaarays leehiyo waxaa jira meel qalalan dadkana ruux qaniya iyo darweyaan quud hele qorshaha qorshaha guur waa midee midii quudhahayd haween rag baan haananu qabinin ninkii laba qaybu helay calafka calafee behen qoriyo
heestaasi ay ku luqaynayeen fanaaniinta yurub geenyo iyo cabdihani xaashi ayaa dhegaystayaal ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyaga oo guryahooda jooga sababo la xiriira saamaynta cudurka coronavirus idinla socodsiinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan dhinaca soo saarista waxaa inoo joogay maxamed cabdi xasan sandeere tan iyo kulan dambe dhegaystayaal waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
qalbiga